war qoraala oo goor dhaweyd ka soo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee jabuuti ayaa si rasmiya lagu shaaciyey in jamhuuriyadda jabuuti ay cilaaqaadkiian ka goosatay amba xidhiidhkiian dalka iran wasiirka laftiisa maxamuud cali yuusuf oo kadib an telefoonka ku wacay ayaan ayaan arrintaasian ka xaqiijiyey oo isaguna markaa ii sheegay in sababtuna ay tahay arrintaasian cilaaqaadka jabuuti ay u jartay an dalka iran ay la xidhiidho in jamhuuriyadda jabuuti oo laog yahay cilaaqaadka iyo iskaashiga aadka u sarreeya ee dalka boqortooyada sacuudi arabia kala kala dhexeeya waxaana la ogaya horta xuseenow in tallaabadan jamhuuriyadda jabuuti ay ku dhaqaaqday ee xidhiidhkii amba cilaaqaadkii ay ka goosatay dalka iran ay qeyb ka tahay dawaayilka kale carabta iyaguna tallaabadaasi ku dhaqaaqay kadib xiisadii markii ay isqabteen dalka boqortooyada sacuudi arabia iyo dalka iran gaar ahaan safaaradii dalka boqortooyada sacuudi arabia ku lahaa magaalada xarunta dalka iran ee teheran markii la gubay xiisadaasi kadib markii xidhiidhku xumaaday labada dal ee sacuudi arabia iyo dalka iran ay ka dambeyseen tallaabadan jamhuuriyadda jabuuti ay ku dhaqaaqday taasuna ay qayb ka tahay wadamo kale oo fara badan oo ay kamid yihiin sudan iyo kuwait iyo dawaayilka carabta oo iyaguna ku dhaqaaqay tallaabo lamida tan jamhuuriyadda jabuuti ay maanta ku dhaqaaqday ee xidhiidhka ay kaga goosanayso dalka iran intee buu lekaa xidhiidhka marka hore u dhexeeyey iiraan iyo jamhuuriyadda jabuuti xidhiidh aada u wanaagsan ayaa u dhexeeyeen markii hore jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka iran xidhiidhkaasoo de ilaa iminka intan arrintan ay ku dhawaaqdeen jamhuuriyadda jabuuti ina xidhiidhkian ka goosatay dalka iran xidhiidhkuna waxaa xidhiidh wanaagsan inkastoo xidhiidhka jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka iran udhexeeya aanu u dhigmin xidhiidhka udhexeeya jabuuti iyo dalka boqortooyada sacuudi arabia oo isagu ah xidhiidh aada iyo aada soo jireena oo muddo dheer udhexeeyay tan iyo markii an jamhuuriyadda jabuuti gobonimada qaadatay kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatanki ilaa maanta oo cilaaqaadka jabuuti iyo dalka boqortooyada sacuudi arabia uu yahay mid maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanayay sidaasi awgeed ma aha in cilaaqaad la barbar dhigi karo ka u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka iran dhinaca iskaashiga u dhexeyn jiray iiraan iyo jabuuti intee buu lekaa marka hore xidhiidh wanaagsan ayaa u dhexeeyey sida badiyaa horta la ogyahay diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay ku dhisantahay amba ay ka duushaa inta badan nabad raadinta iyo iskaashiga caalamiga gaar ahaan iskaashiga xooga le ay la leedahay dawaayilkan islaamka iyo kuwa carabtaaba marka iyo wadamada kale ee reer galbeedkaba marka sidaasi awgeed iskaashi xoog le ayay lahaayeen dalka iiraan iyo jamhuuriyadda jabuuti waxaa yaabaha kala duwan ee la xusi karo in ganacsato fara badan oo reer irani ay ka howlgalaan dalkan jamhuuriyadda jabuuti oo si madax banaan ay iskaga shaqaystaan taasina aanay marnaba ayn arrimahaasi aan wax u dhimayn waxaa kaloo jirta dal dalka iiraan inuu baarlamanka jamhuuriyadda jabuuti arrimaha sida weyn loo soo qaadan karo waxaa kamid a xaruntii baarlamanka jamhuuriyadda jabuuti oo mar dhowaan dib loo cusbooneysiiyey oo gebigeedaba dib loo dhisay waxaa markaasi maalgeliyey dhismahaasi baarlama xarunta baarlamanka jabuuti qalabeeyeyna dalka iiraan oo dowladda iiraan gaar ahaan sidaasi awgeed xidhiidh wanaagsan ayaa ka dhexeeyeen jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka iran waxyaabaha kala duwan ee lasoo qaadan kara waxaa kamid ah in dhowr jeer hore in madaxweynaha jabuuti uu booqashooyin booqashooyin rasmiya ku tegeen dalka iran maxamed axmed inajaad waktigii isaguna hayay talada dalka iran oo halkan jabuuti mar booqasho ku yimid sidaasi awgeed wuxuu ahaa cilaaqaad iyo xidhiidh aada u wanaagsan jamhuuriyadda jabuuti iyo iran ka u dhexeeya hase yeeshee in isagu hadda mid soo kobcayay oo sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa hase yeeshee marnaba dee aan la berber dhigi karayn cilaaqaadka iyo iskaashiga iyo xidhiidhka u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka boqortooyada sacuudi arabia welibana si gaara sanadadan dambe intan waayo talada jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar gele waxaa sii xoogeystay iskaashiga iyo xidhiidhka jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka boqortooyada sacuudi arabia ay wadaagaan oo noqday laba dal oo aada iskugu dhow markaad eegto